أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulusaaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda uganda ayaa xaqiijis inay dhinteen inta badan shaqaalii la socday diyaarad ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho wadayaasha mootooyinka ka howlgala magaalada muqdisho ayaa isku soo bax cabashaha ka dhigay qeyba ka mid ah gobolka banaadir iiska horimaadyo u dhexeeya maleeshiyaadka maamulka riidada somalilan iyo dad shacab ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada gabiley kulan wadatashi ah u dhexeeyey odayaashii waxgaradka beesha maxamuud hiraab garodeenna ay ka eed wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelboor wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaaya islaamiga ee baay ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda mid ka mid ee madaarista ka furan deegaanada hoostaga magaalada baydhabo maamulka islaamiga degmada buaqable ee wilaaya islaamiga ee hiiraan ayaa kulan wadatashiah la yeeshay waxgaradka mid ka mid ee beelaha dega gobolka hiiraan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo todobada hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dowladda saliibiyadda uganda ayaa xaqiijisay inay dhinteen inta badan shaqaalihii la socday diyaarad ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiiba tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo bixaysa shil diyaaradeed oo shilay ka dhacay meel ku dhow xindaabka xerada xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada silibiyiinta afrikaanta ah war ka soo baxay dowladda kaafirada uganda oo ka mid ah dowladaha ay ciidamadooda duulaanka silibiga ku joogaan soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey diyaarad helikobtar ah oo shilay kaga burburtay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda kambaala ayay ku sheegtay in diyaarad helikobtar ah oo uu nooceedu yahay mi labaatan iyo afar islamarkaana ay lahaayeen ciidankeeda duulaanka ku jooga soomaaliya ay shalay saacaddu markii ahayd toddobadii iyo barkii subaxnimo ku burburtay meel laba boqoloo mitir u jirta garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho diyaaradda burburtay ayay dowladda uganda ku tilmaantay in xilligii shilka ay gelaysay ay ku guda jirtay howlaheeda la xiriira duulaanka ay ka wadaan soomaaliya diyaaradda waxaa saarnaa siddeed ruux lix ka mid ah ay ahaayeen shaqaalihii diyaaradda waxaana burburkeeda sababay hub ku dhex jiray oo qarxay taasoo keentay in waxyeelo xogan ay soo gaarto dhismaashii u dhowaa halka ay ku dhacday diyaaradda islamarkaana ay dhaawacmeen saddex ruux oo rayid ah ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay dowladda uganda ee looga hadlay burburka diyaaradda sidoo kale warka ka soo baxay xukuumadda kambaala ayaa lagu xaqiijiyey in shan ka mid ah salibiyiintii diyaaraddaasi la socday ay dhinteen islamarkaana si xun ay u dhaawacmeen saddex kale kuwaasoo jirkoodu u gubtay waxaana dhaawacooda lagu sheegay mid halis ah warka ayaa intaasi ku daraya in salibiyiinta bakhtiday meydkooda oo gubtay laga soo saaray burburka diyaaradda muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dab xogan oo ka kacay qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha muqdisho ciidamada silibiyiinta uganda ayaa asbuucii lasoo dhaafay shacab muslimiin ah ku gubay deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose bishii lasoo dhaafay ay ahayd markii isbahaysiga ayusum diyaaradda nooca qumaatiga u kacda ah looga soo riday deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale sanadkii labada kun afar labaatankii ayay dowladda uganda diyaaradda uga burburtay deegaanka carbiska ee duleedka muqdisho jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba wadayaasha mootooyinka ka howlgala magaalada muqdisho ayaa isku soo bax ka dhigay qeyba ka mid ee gobolka banaadir tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen abuu xasaan xilli shacabka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay la daalaadhacayaan dhibaatooyin joogta ah sida dilka baadda iyo xariga ayay wadayaasha mootooyinka nooca dhugdhugleyda saacadihii lasoo dhaafay xireen mid ka mid a isgoysyada ugu muhiimsan gobolka banaadir wadayaashan oo isku soo baxyo sameeyey ayaa ku guulaystay inay muddo saacada ah xirtaan isgoyska muhiimka ah ee kilomitir afar ee magaalada muqdisho waxayna cabashadan ka muujiyeen baadda joogtada ah ee aysan awoodin waxay si gaara cabasho uga muujiyeen maleeshiyaadka sirdoonka ridada ee nise loogu yeero kuwaasoo lacago badan ku soo rogay wadayaasha ciddii ka dhaga adeegta bixinta baaddaasina waxay sheegeen in jirdil xooggan loo geysto furaha mootadana lagala wareego mid ka mid a wadayaasha isku soo baxyadan sameeyey oo ka muuqday jirdil ay u geysteen maleeshiyaadka sirdoonka riddada ayaa sheegay in dhibaatooyinkan lagu hayo si isku mid ay u dhacaan habeen iyo maalin haddii ay wadayaasha mootooyinka yihiin ay dhibana u yihiin dhibaatooyinka maleeshiyaadka uu hogaamiye murtad mahad salaad dhaca iyo falalka tuugannimada ah ee caasimadda ka jira ayay sheegeen inay si weyn ugu lug leeyihiin maleeshiyaadka ashahadladirirka ah ee nisa waxayna tani qayb ka tahay dhibaatooyinka joogtada ah ee lagu hayo shacabka ku nool gobolka banaadir anigu waxaan abash ku nahay dowladda khaas ahaan tiimka nabad sugada la yidhaahdo haween iyo maalin isku mid ay nooga dhigeen anigu dad muwaadinaan nahay oo waddanka ka shaqaysata masaakiinaan nahay mootooyin kiraa ku wadnaa koorsa qaaday waa lagaa dejina furaha lagaa qaada waxaa lagu leeyahay iyo afgaro haddii kalma gudbaysid annaga marka haddii oo koorsa hal doon iyo baraa ku wadid hal doon qof aada kaa qaato maxaan haysanaa marka meel walba magaalada jigboond walba nabad sugid joogto jigboond walba nabad sugid joogto waa ka dhaca qof walba xataa ma lagu hadlaayo baskoolada lagu soo baxsanaa waxaan leenahay dad dhallinyar waddankooda ka shaqaystaa nahay amni iyo nabadgelyo inaan ku shaqaysana bas intaasa u taagannaa ani hadda kula hadlayo tan warqadda mootada waaye warqaddaan waatina way sharciyaysan tahay warqaddaan waa sharciyaysan tahay warqad cid ku weydiinaysa male si loo soo furaha la qabsanaa mana hadli kartid haddii laasi buskoolaa la soo jaraa micna anigu waxaan naha dhallinyar soomaali ah muwaadin ah waddankooda jecel inay ku shaqaystaan dad ma dhacno waa shaqaysanaa waddadan waxaan furi karnaa saaxiiba caan feekoolaahay baraada waxaa kacawanaha haween iyo maalin waxaa aniga liif garaac xali laamiyaa liigu jiida ma fahantaade dhaawacaan igu yaal cali laamiyaa liigu jiida aniga ilaa ajaanib maniin soomaaliya nahay aqoonsi keena noo leh waayo aqoonsi nala weydiina aniga soomaaliya nahay kina warqadaha shirciga kina waa haysanaa aniga jees lambarkeen waxeena noo saxan yahay waxaa ku weydiinaa saaxib lacag laaluush laaluush hadaa bixiyo saaxib xabadkaa dhulka lagu dhigaa waana lagu liif garaacaa waxaas dee kontarool walba oo nagu sugidoo ka dhacaa kontarool walba oo nagu sugidaa waana loobaa walaalo aniga anigaa shaqaysanaa dad ma dhibaateeno mahad salaad ciidankiisa anaga qabsado aniga dad soomaaliya nahay waddankeena waa rabnaa dhallinyarada waxaa lahaa maxay u tahriibaan saa oo kale u tahriibaan laakiin runtaan ka hadlaa ani ha u xirma haddaaro mootooyinka dhacda lagu geystaa kuu sheegaa nabad sugiddaa ka mas-uula dhanka kale sawirra iyo muuqaallo saacadihii lasoo dhaafay lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamo ka tirsan riddada oo rasaas noolnool ku eriyaya wadayaasha mootooyinka ee dibadbaxyada ka dhigayay magaalada muqdisho jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan iskahorimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka maamulka riddada somalilan iyo dad shacab ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada gabiley tafaasiisha warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen cabdiqani moxamed goob laga qoto dahabka ah ayaa lasoo warinayaa inuu ka dhacay iskahorimaadkan dadka deegaanka agabar ayaa la sheegay inay dhigeen banaanbaxyo taasoo keentay in maleeshiyaadka maamulka somalilan ay adeegsadaan awood ilaa laba qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen shaqaaqadaasi maleeshiya maamulka riddada ah ee somalilan ayaana adeegsanayay rasaas noolnool taasoo keentay khasaarahan dadka deegaanka ayaa ka hadlay dhacdadan iyaga oo mas-uuliyadda wixii dhacay dusha ka saaray maamulka riddada somalilan n allahuma salli calaa maxamed halkaanaan ka hadlayaa waa carabsiyo waxaanan uga hadlayaa shaqaaqada ka dhacday agabar mushkiladdaa dhacday waxa ka dambeeya badha shaabka gobolka saddex bilood buu eeddaan waday waa nimaan garanayn maamul waa nimaan dhaqanbow lahayn qaabkii wax loo maamulayey dilkaa dhacay ee agabar ka dhacay isagaa agaasimay badha saabku waanannu ka argoosan doonnaa waxaannu leennahay imika laga bilaabana lama maamulo hadhaxaannu leennahay
waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka ay waajahayaan shacabka soomaaliyeed ee ku hoos nool maamulada riddada ah ee dalka ka jira kuwaasi oo caado ka dhigtay dilalka ah iyo dhaca dadka shacabka ah jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani kulan wadatashi u dhexeeyey odayaashii waxgaradka beeshe maxamuud hiraab garwadeenna ay ka ahed wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelboor faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed kulankan oo ahaa mid ballaaran oo wadatashi ah ayaa dhex maray odayaashii waxgaradka beesha maxamuud hiraaba oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada galgaduud islamarkaana ay garwadeen ka ahayd wilaayada muddo saddex maalin ah ayuu kulankan u socday beesha maxamuud hiraaba waxayna uga tashanaysay aayaheeda iyadoo lagu xalinayay mudmadowyadii dhex yiilay beesha waxaana ugu dambayn laga soo saaray kulankaasi bayaan ay si wadajir ah ugu heshiiyeen odayaashii waxgaradka maxamuud hiraaba islamarkaana daris wanaag loogu baaqay beelaha deriska ahaa munaasabad heerkeed u sareysay oo lagu soo gabagabeynayo kulanka ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduuda waxaana ugu horeyn ka hadlay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed caraba waxaan soo dhaweynayaa shirka beesha maxamuud hiraab ee hogaamiyeyda walaayada gobolka galgaduud shirkaas oo ujeedkiisu ahay midnimo iyo maaragtaa sida hadda looga hadlay iskarabtaagga shareecada daris wanaagga sidaas ayaan maaragtaa ujeedkiisu ahaa wax ka bedelan ma uusan ahayn intaas kadib waxaan leeyahay sida hadda arrinkaas u dhacay oo ay u gaareen beesha reer maxamuud shiraab go-aankaas aniga waa aan ayiday waxba aanan ka gaaray waana aan raacsana dadkii qorayaana ka mid ahaa intaas kadib waxaa madasha hadallo kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha beesha maxamuud hiraaba ee ku sixinaa bayaanka kulanka ka soo baxay alxamdulillah ilaha mahadle noo soo gabagabeeyey kulankii wada tashiga ahay oo beesha reer maxamuud hiraab ee ay ku midoobeen awalba mid waa ahaayeen laakiin turxaan bixin ta ahaa waxaan ku midaysannahay iskarabtaagga shareecada islaamka ku dhaqankeeda difaaceeda iyo maalku bixinteeda intaba walaalaha dariskana waxaan ugu baaqaynaa sidaasi si lamid ayagana annaguna waxaan go'aansannay dadka muslimiinta inaan isgarab taagno ilaahay kitaabkiisa isu garab taagno haddaan reer maxamuud nahay odayaal iyo haddaan dhallinyaro nahay iyo haddaan rag dhexan nahay go'aankaas reer maxamuud kaasaan ku tawfiiqnay allah noo aqbalo warkaas aniga magacayga marowheliyo culus waa la yidhaah saasaan aqbalnay oon qorannay warqaddaas ku qorannay dadka ee safka cadowga ku jiro beeshaan u dhashay reer maxamuud hiraabna inay camalka soo haleelaan camalka inay soo haleelaan kana soo baxaan safka cadowga waxaan ku soo gaabinayaa ilaahay subxaana wa tacaala guulaha uuna siiyey oo aad u fara badan oo isdaba joogga ilaahayaan uga mahadihaynaa allaahuma zid baan leenahay waa ilaahayna waa noo siyaadinayaa ilaahayna ha noo siyaadiyaan leenahay ummadda marka soomaaliyeed kitaabkeeda ha qabsato weliyashooda mujaahidiinta garab ha siido ugu dambayntii waxaa munaasabadda iyo kulankaba soo xereey waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida isagoo sheegay inay ayiidsan yihiin bayaanka kulanka ka soo baxay si guud ahaan walaayada waxay soo dhoweynaysaa qodobadii iyo go'aanadii shirkan ka soo baxay oo bayaankeeda la akriyey insha allahu tacaala qaybaha badan ay lahayd ayaa soo dhoweynaysaa odayaashanna waxay ka garab taagan tahay shaqadooda oo maaragtay mas-uuliyadeed oo ummadda ay u hayaan dadkooda ay u hayaan hadday ay tahay dadka khaldamay oo dhallinyarada la khalday oo been loo sheegay inay maaragtay codowgaasi ay ka soo saaraan ay badbaadiyaan waa idinka garab taagannahay haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala insha allahu tacaala kulankii waa noo xiran yahay wixii aan ku ballannay insha allahu tacaala noo ballanah ma ahan markii ugu horreysay oo kulan caynkan oo kale ah uu dhex maro odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraaba wuxuuna kulankan qayb ka noqonayaa kulama dhex mara qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islamarkaana ay agaasinkiisu leedahay wilaayada galgaduuda jasaaka allaahu khayran walaalka marwan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan daraxmaan abu xasaan deegaanka mowragaabey oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxaa muddo ku dhowaad konton sano ah dhibaato fara badan ku hayay biyo burqanayo kuwaasoo ku fatahay qiyaastii dhul dhan boqol mitir waxayna mararka qaar biyaha gaarayeen inay ku fatahaan magaalada saameynna ay ku yeeshaan deegaanka mowragaabey iyo deegaanada ku dhow allaah fadligii juhdi iyo dadaal ay bixisay wilaayada islaamiga ee bakool oo bacdalaahi kaashanaysa odayaasha deegaanka ayaa ugu dambeyn lagu guulaystay in arrintan la xalliyo waxaana meesha isha burqanaysay ah laga sameeyey ceel hoos loo qoday korna loo dhisay wuxuuna ceel ka noqday mid ay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka waxay arrintan noqotay xal midho dhal ah oo laga gaaray biyihii muddada ku dhowaadka kontonka sano dhibaatada ku hayay dadka deegaanka munaasabad dhowaan ka dhacday deegaanka mowragaabey ayaa lagu soo gebagabeeyey dhismaha ceelkan waxaana munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool suldaanka guud ee beesha hadame iyo qaar ka mida odayaasha deegaanka waxgaradka deegaanka oo munaasabada ka hadlay ayaa ka sheekeeyey muddadii ay bilowdeen biyahan iyo marxaladihii lasoo maray iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey wilaayada islaamiga ee bakool maamulka ma alwalaaye ansarayta yaanka mahanagaana eihe ilaahihi dartiis yaanka mahanagaana taas nololo nolol unamadimareedii andhabgamniyaa naninsuubii biyoon dhabshoon maliha bilaawday afartan iyo afar sana dhowr latilukroog biyoodkii aan kakoofarayaan un yaha bilaawdi biyo marna guraayen dada dhaafayen marna hooba heli roobeedaadu naqata aragday ee ee adowsho iyo wanaay biyoon habatacaayen madisaas heete ummad badanga iska deeshi ani walku qobatoo aragday walku qobatoo ilaa marshay aabiyo hallan hela mad badan iska day warka guulaysid waay siweel wal eray siweel wal eray guulalan waay ilaahay mahadle mahadle lamaad harakadaasu leh dadki walaahanin qalgaali malaag leh aragday mas-uul leh amiirin leh yaa ka maxsan warta biyoon dhabyugan yahayen dad ii duunyaban yahayen hilli roobareedkoo birdeer iyaalka ba qaadayn biyo iyaalka baa anti qaadan owlaadaha ku ilaaliya yaa dheeraay ilaahay mahad ilaahay mahadaas leh kusoka maamulka iyo wali mahadaaslaha malaaga ilaahay wiinaa abaalsho ilaahay gude suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow oo dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka mooragaabey runtii howlataan waliba howl eedi eed deegaanka muhiimanka ahayti se odayaalkaba ku dhawaajyaayeen afartan iyo dhowr sana iyo biyoogan dhabaatyo teegnayti hata ilaahay subxaana wa tacaala may dadka guuleeyey ini biyoogini lihira ini eel biyoojay nadiif eegna la hela yo ilaahay subxaana wa tacaala dadka guuleey may buwaaha taas niim ilaahay dasiiyu reer moorgaabey may buwaaha runtii tan nicmi ilaahayu nicmada ilaahay dasii hoobiliinka shukriine laka kufri dhabalakulakulame maana nicmadan niimi ilaahay subxaana wa tacaala dasiiyu reer moorgaabe haddiiun enin niimadan inuun ka shukrin aanan igu baahanyi ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona faahfaahin ka bixiya saameynta biyahan ay deegaanka ku yeesheen iyo ugu dambeyntii xalka laga gaaray meelahoodun hadda roogna may waxaan deegaanka moorgaabey oo ka tirsan degmada xudur hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ka imtixaami biyo oo dhulkaha kuburqudaw oo haddaa raga haytaan dhulku si weyn taqriiban boqol mitr square aan ka yarayna iyo marka biyiga fadhaadan ceelashii biyo lagu cabjarin hanga hayaan oo ilaa li'aala geedo igu weynaayeen waa tan hadda marka geedahaas weyn may wahaan berdigiyu enjegi biyogaasa ka fadhaadi muddo hadda hal sin hadda ka hore yaa wilaayad inteen dhanaan koyti odayaalka waxgaradka deegaanka iyo suldaanka beella yaa isla soconi koley inta koyni may wahaan qaabkii iyo dhibaatada deegaanka ku jarta yaa isku wareysadaani ilaahay baan ka mahadsanna kolley uun may hasla dhadhawaynay bal in xal la raadiyo xalkii usugahaya lakamaqnaay marka markii odayaalkii iyo wallafa falanqeeyay saalawaala may hal ala aray mahanin bahay ilaahayna waafajiya ilaahay baan ka mahadsanna awoodan i kartadangna makala koynaa hornimo may laray meelun biyo ha ku burqudahaayaan ila ah ilaas eel halka waalo mar kolley insha allahu tacaala ra'yigaasa la qaadadi kan isan hadda arag haytaan sidyalla waali ilaahay baan ka mahadsanna ceel iyo gobolkii lagu suubii تنقدلو كدان صدها يالكي يا أولادي بلانتي كل كدان صد كدان صدها يوم جزاكم الله خيرا مركا برنامج كوسجهاي و ما يكحلنا هنا وناج إسلامك يكحلني wilaayada islaamiga ee bakool ayaa waddo dadaalla ay wax ugu qabanaysa bulshada ay mas-uuliyadda u hayso waxayna wilaayada muddooyinkii ugu dambeysay waday waxqabad kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha bulshada taasoo durbadiiba laga dareemaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool jasaaka allaahu kheyran walaalka abuu xasaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaaislaamiga ee bay ayaa taxtan aqooneeda u qabtay ardayda mid ka mid ah madaarista ka furan deegaanada hoostaga magaalada baydhabo walaalkeen bashiir muxudiin awaamay warbixintaasi ku cibaadaysanayo hanaqaadka waxbarasho ee ka hirgelay wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka ayaa door weyn ka qaatay horumarka iyo barwaaqada ay ku naaloonayso bulshadeenna taasoo allaha fadligii soo saartay jiil ku barbaaray kitaabka iyo sunnaha islamarkaana leh han iyo hiigsi dheer si uu ummadda muslimka ugu soo celiyo sharafkeedii iyo madjigii ay ku naaloon jirtay wakhti ay ahayd mid ka talisa bari ilaa galbeed maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo u xilsaaran mas-uuliyaddaasi ayaa juhdi iyo dadaal badan geliyey sidii uu u soo saari lahaa jiil haya dubta toosan keliyana ay mas-uuliyaddiisa ahayn waxbarista ee sidoo kale u dhabar adeegay tarbiyeenta ubadka soo koraya ololahaasi ayaa gaaray mii iyo magaalo isaga oo dhex jibaaxay caqabado badan tuulooyinka foofogna ka hirgeliyey goobo waxbarasho oo taya sare leh waxaan tartan oo musaabaqo u qaban doonaa ardada dhigata madrasatulxikma halkan oo ah deegaanka madiinatul khayr ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay dhowaan ku gaaray socdaal shaqo halkaas oo ay ka socoto olole waxbarasho maadaama deegaanku uu hoostago magaalada baydhabo laga maarmaanna ay tahay in jiilka ummadda laga badbaadiyo afkaarta sumaysan iyo waxbarashada qariban ee laga soo minguuriya cadowga mas-uuliyiinta maktabkan ayaa si qoto dheer u kormeeray kooxaha waxbarashada iyaga oo warbixino ka dhagaystay macallimiinta loo xilsaaray mid ka mid a goobahaas waxbarasho oo ah madarasada hoose dhexe ee alxigma oo ay wax ku bartaan boqolaal arday lama qofo shal darsata marka baktinasiib su-aalo majmuucadinka horeyto su-aalo ka bilaabo doona silan erna yani majmuucada salka bilaab ta salka bilaab marka lama qofo shal darsata waxay ahayd duhur aan goobjoog u ahayn dadaal waxbarasho oo ka muuqday ardayda madarasadan waxaana loo qabtay tartan dhexdooda ah oo ay ku soo bandhigeen heerkooda waxbarasho may su-aalo koowaad nasiiban weelatay majmuucatu abuubakar sidiiq oo ah majmuucada kuriita su-aalanka horeyt may nagda doonto waa maadatu tawxiid limaada khalaqa allaahu alinsaana waljinna may barajeeyay insan fahanteen jawaabtiya sheena doontaan تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير
anuu magacayay farxaan mustafa maxamed ku tirsana majmuucada abubakar sidiiq la tartamo majmuucatu asmaa binta abibakar madrasata alxikma madiinat alkhayr jawaabta su-aaliya hadeena siday mabwa an yacbuduuhu walaa yushrikuu bishaya wadaliil umaa khalaqtu ljina laysa ilaa liyacbuduun su-aalo la weydiiyey majmuucatu abubakar sidiiq oo ah majmuucada quriyto mayba haytay maada maada khalaqa allahu linsaana waljinna mayban ku jawaabanaa si sax eh mayna helanaa lama buunda su-aalo lamaad waa isla maadada tawxiidka mayna iskula majmuucatu asmaa binta abibakar ayo dhagaayin safayla furaahe maada yactaqidu ahlu jaahiliyati fii aalihatihi تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير اسمي نفسة كعب إبراهيم أنا ترتم مجموعة أسماء بنت أبي بكر وترتم مجموعة أبي بكر الصديق أو كدرس عندك ماذا كنول في مدينة الخير جابت دنس كدان أن آلهتهم تتساءل عند الله su-aashii la weydiiyey majmuucatu asmaa binta abi bakar oo ahayd su-aal tawxiid ah may baan ka jawaabanaa si sax ah mayna helanaa lama boonda allahu akbar allahu akbar waayahay su-aalo kale mee iskule majmuucatu abubakar sadiiq may bandhiyaasa sitan maa asaasuddiin haye تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير بسم الله اسمي فرحان مصطفى محمد كترسنا مجموعة أبي بكر لترت معي مجموعة أسماء بنت أبي بكر سؤال جوابتها هذين صدي الإيمان بالله عز وجل ma yban ku jawaabanaa si khalad ahayn
gebagabadii guddiga kormeerka ee ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dardaarana u jeediyey ardayda madarasada isaga oo goobta ku soo bandhigay natiijada tartankii loo qabtay ee lagu qiimeynayay aqoontooda jazaakum ullah kheer maanta waxaa waaye waan soo booqannay musaabaqo yaraan galnay hadafkan wuxuu ahaa in la ogaado qof kasta iyo mustawihiisa iyo dadaalka la bixinaaya iyo juhdiga insha allahu tacaala waxaa lagu tartamay juqraafi culuum xisaab maadooyin kala duwan insha allahu tacaala waa mahadsantihiin idink idinkana waa mahadsantihiin marka waxaan rabnaa inaan gabdhaha najaa'iso siino wiilashana najaa'iso siino allahu akbar waxaa soo socda musaabaqo ballaaran oo qabsan doona insha allahu tacaala oo aad iyo aad u weyn oo laamig la isgeyni doono jacis fiican lagu qaadan doono wulaada islaamigaha ee baay ayaa iyada oo kaashanaysa makaatiibta tarbiyada iyo dacwada door weyn ka qaadatay sidii ummadda looga dhex saari lahaa jahliga una noqon lahayd bulshadu kuwa dugaalsada nuurka cilmiga taasoo ay ku gaari karaan guul aakhiro iyo mid adduunyo dadaalkaas oo allaha fadligii in badan midho dhalay welina hiigsanaya hadaf fog hayaankiisana uu ku soo biyo shuban doono ummad waxbaratay asaageedana waxbarta jazaaka allahu khayran walaalka abu ayman maamulka islaamiga degmada buuqa qablula islaamiga ee hiiraan ayaa kulan wadatashiha la yeeshay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad kulankan oo ahaa mid wadatashi waxa uu maamulka islaamiga ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan la qaatay waxgaradka jifada ilaabo oo ka tirsan beesha baadicadde waxa uu kulankan ka dhacay deegaanka dabayoodle oo ah deegaan hoostaga degmada boqa qable kulankan ayaa laisku xog wadaarsanayay amniga deegaanka waxbarashada iyo baahiyaha ka jira deegaanka waxauna maamulka islaamiga degmada boqaqable uu waxgaradka deegaanka ku wareejiyey lacago loogu talagalay in lagu dayactiri ceelka biyaha deegaanka qaar ka mid a waxgaradka bulshada deegaanka dabayoodle oo goobta kulanka ka hadlay ayaa ka mahadceliyey maamulka islaamiga ee degmada boqa qable booqoshada ay ugu yimaadeen deegaanka iyo gurmadka lacageed ay ku wareejiyeen waxaan ku hadlaa cod maxay ahayday dabayoodlo odayaasha oday ka mid aan ahay dabayoodlo waxaana soo booqday walaayada buqa qablo walaayo waxay noo keentay waxa aad maxay ahayday u ballaaran xagga maxay ahayday waxbarashada waxaa nagala weydiiyey siaan ku nahay waxaan ka jawaabnay inaan u baahannahay laajli maslaxa mar kastaba inaan din u baahannahay dabadeed duruufaha xagga ceelka xaggiisa walaayada wax bay nagala qabatay duruufaheeda wax badanay baa yiileen waxqabadkeeda annagana aan maxay aheeday dhex soconnay waa kuma haysatay walaayada maanta naga soo saaciday xagga maxay aheeday aan annaga tabartiina haysay naga kaalmaysay dad deegaankan oo muddo badan ka qasneeday waxayna ugu dhawaato ugu jireen biilaan oo iska hadlaaba ciilkii ay ku noolaayeen biyaha ka dhaansanayeen walaayada maanta waxaa inoogu timiday gurmud degdeg ah si ay wax uga qabato in ay ummadaas baahan ay u socdi siiso oo dhibaataysan ama cagoolaha ahda ama waxaa lahaadee ay biyo siiso ilaaha mahad iskale waa gurmatay waa noo timiday waxbay ka qabatay waa noo samaysay ummaddii saacaddan laga bilaabo in ay biyaha lagu harqiyo saasay ugu tala gashay waana mahadsan yihiin walaayada wax badan ay ku dhex jirtay annagana dad wilaay ku roon yahay mar kastaba walaayada war waxaan noola qabtaan lahayn waa codsanaynay alxamdulilah rabbialcaalamiin walaayada aada iyo aad waxbay mar hore iyo mar dambe noo qabatay beriga kelixa ma aha ugu dambeyn hadda ceelka dabayoodlo aan beriga ku sugannahay ilaahay uu nagu kulmiyey waxaan rajaynaynaa inuu ceelka maanta wixii ka dambeeya uu noo kaca wixii naga dhinnaay oo ceelka ugu fadhiyeyni kaalmo ayay ka qaadatay walaa islaamka walaayada waxay lagu soo kordhisay waxbarasho ma leeyahay tuulada xaaladda laga nool yahay ka warrama dadka dhirta jara warnaga siiya intii oo dhan waa ka warranay dhirta ninka jaraayo gacanbiraan kuma qablaynayd ninkii lagu helo hadhow dabalin dabageli kara ama ka ergey kara ma jirto midda waxbarashada waxbaan ka qabanayn waxaan leeyahay walaayadii degmada buqa qablo iyo beesha baadacadda beel laf ka mid ah ayaa waxay isugu timiday qariyada dabayoodlo ayada oo ka wada hadlayso ama ka wada manaashaqoonayso culeysyada ceelka ka dhacay ama deegaanka yani dhirta xaalufinta ka dhacday maadaama ay yani culeysyadaas ay yimideen waa laga wada hadlay wayna dhammaysteen wayna gabagabaysteen waxayna ku gabagabaysteen in culeysyadii ceelka ay yani wixii dhinnaay walaayada ay la wareegtay ay ballan qaaday maantana xerigga laga jaray kuna wareejisay wixii ay haysay afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga hiiraan nabadaan cali maxamed cismaan cabo aisha oo qayb ka ah wafdiga deegaanka dabayoodle booqday ayaa boogaadiyey kulanka dhex maray maamulka islaamiga ee degmada buqa qable iyo waxgaradka deegaanka waxaa ka dhacay runtii kulan ay kulmeen beesha baadicadde laf ka midahoo layidhaha beesha ilaabe iyo walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan faraca buqa qable insha allahu tacaalaa si fiican ayaa la isu afgartay walaayadu ayada ayaa maaragtay mas-uul ka ah dalka waa dowladda islaamka ee maanta ka talinaysa dalka inay dadka shacabka ama tuulooyinka ay ka warhayaanne waa shay muhiima oo waajib ku ah insha allahu tacaalaa qodobadan ka wada hadalnayne waa isu afgarannay sida ceelka biyaha oo la dayactiraayo ceel ummaddu ay u baahan tahay waayo waa ceel weyn oo riig ah waa insha allahu tacaala walaayaduna aad iyo aad ayay u garab qabatay dadkaas maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ayaa kulamo joogta la qaata bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoos yimaada kulankaasoo isku xog waraystaan maamulka iyo bulshada jasaaka allaahu khayran walaalka casaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo anigu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak